roobabkan oo maalintii shalay ka daayay magaalada boorame iyo deegaanada ku xeeran ayaa sababay dhimashada hal qof iyo khasaare soo gaadhay dhismayaasha jaamacadda camuud qaarkood qofka ku geeriyooday ayaa waxaa sababay dhimashadiisa markii uu si lama filaan ah ugu dhacay tiir kuwa shirkadaha isgaadhsiintu ay leeyihiin oo ay riday dabaysha roobkaasi daayey sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku sugnaa agagaarka goobta ruuxaasi uu ku geeriyooday meydka marxuumka ayaana yaala cusbitaalka guud ee magaalada boorama sida ay noo caddeeyeen dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalkaasi khasaaraha soo gaadhay dhismayaasha jaamacadda camuud inta ay leegyihiin ayaa waxaa warbaahinta la wadaagay axmed cabdilaahi boqore oo ka mid ah madaxda jaamacadda camuud waxaa shalay runtii roobkii ilaahay nicmadii shalay uu keenay boorame iyo agagaarkeega ku daayay camuudna ku daayay roobkaasi wuxuu watay dabaylo badan gaar ahaan maarta dabaysha waxay u badnayd xaggan camuudeed khasaaruhu uu badan yahay laakiin meesha ugu weyne oo khasaaru ka dhacay waxa weeye waa hoolka qalijabinta waxa dabayshaasi waxay samaysay yacni quwadda intay leekayd baanu ka yaabnay saqafkii oo dhan way ka tuurtay wixii saqaf maata yaallay jiinkadii taallay waa taa halkaasay wada daarsan tahay khasaaraha kale soo gaadhay waa ma badnaa waa runtii waa geedi iyo magaranaysa iyo meelo saqafka maarata masaabiibta kor yar qaatay iyo dhowrka ilaa tooneeyo geed meelahaasoo ay dabayshu riday laakiin khasaaraha culayskiisu wuxuu ku dhacay hoolka runtii hoolku waxa weeye astaanta ugu weyne jaamacadda waayo waxa weeye meesha lagu qalinjabiyo meesha shirarka aan ku qabanno meesha xafladaha aan ku qabanno dherarkiisu wuxuu yahay waa waa shan iyo lixdan balladhkana maarta waxa weeye waa labaatan sidoo kale axmed boqore wuxuu tacsi u diray ehelada marxuumka ku geeriyooday roobabkii ka daayay magaalada boorama yani khasaaraha sida magaalada lanooga soo sheegaa maan ku aragnayba maarata midyaa ku aragnay nafaaba ku baxday yani wiil runtii dadiisu meelaha qiyaastii aanu markaan sawirka ka arkay ilaa afartameeyo meelaha ah ayaa dabayshu ku soo ritay isagoo iska socon qadarku waa cajiib isagoo dariiqii ka tallaabaya laamidii ka tallaabaya ayuu ku soo dhacay maarta tiirkii laydhku madaxuu kaga dhacay yacni waxaad la yaabaysaa halkaa cibrad baa ku jirta qadarka markaa dee naf baaba baxday runtii waxaana jecelnahay halkan madaxda intaan ku joogna jaamacadda waxaan jecelnahay inaan ka taxsiidino qoyskii maarata uu ka baxayna waan ka taxsiidayna halkan aad ilaahay naxariistii ha siiyo qoyskii ka dhashana ilaahay sabriyo imaan ha ka siiyo roobabka xiliyadan daaya oo ah kuwa loo yaqaano karanta ayaa daaya xilli dadka beeralayda iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ee gobolka awdal uu ka baaqday roobabkii bilowgii guga ee di'i jiray xilliyada diraacda haddii roobabkan sidii la yaqaanay u da-aan ayay ka faa'iidaysan doonaan beeralaydu dalagyada shinni dambeedka ay u yaqaanaan haashim sheekh cumar good v o a boorama